barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga e v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efmyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa arbaca waana labaatanka bisha februari sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka haatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimona waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaan
qodobadaan dhegeystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah xarunta xanaanada digaaga ee magaalada boorama oo bilowday tababaro ku saabsan digaaga oo ay siinayso dhallinyarada barata kuliyadda xanaanada xoolaha wixii aanu tiiri ku haynana runtii wax badan oo aanu xaqiiqo aragnay wax badanna ay nooga kordheen digaaga hadday tahay xanaanayntiisii iyo cuntadii habkii loo siinayey habkii magarasa beega loo aruurinayey habkii loo daweynayey habkii cuntada iyo wakhtiyada la kala siinayo sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo magaalada gaalkacyo ka hirgeliyey xarunna lagu iibiyo dharka celiska ah sidoo kale heesihii ayaad maqli doontaan
ciyaari iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa beeniyey wararka sheegaya in kusimaha xeer ilaalyaha guud uu ka codsaday in qof madaxweynaha taageersan uu u magacaabo baadhista la xidhiidha lacago la sheegay in lagu aamusiiyey laba haweena oo eedeynayay madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee sannadkii warkan ayaa lagu daabacay wargeyska the new york times kaasi oo sheegaya in madaxweynuhu uu la hadlay xeer ilaalyaha guud ee maraykanka matthew witker oo markaasi ahaa kusimaha xeer ilaalyaha isagoo weydiiyey inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu u dhiibo jeffrey berman oo ah xeer ilaalyaha koonfurta new york madaxweynaha arrintaasi ayuu beeniyey mar ay saxaafaddu wax ka weydiisay isaga oo ku tilmaamay war been abuur ah
ciidamada maraykanku baritaaro ee ka dagaalama dalka suuriya ayaa hadhaagii kooxda la baxday dowladda islaamka digniin ku siinaya inay si soo dhiibaan amaba ay dhiman doonaan gawaari doora ayaa lagu arkay xadka magaalada baaguus ee salaasadii shalay kuwaasoo meesha u joogay inay soo daadgureeyaana dagaalyahanada kooxda ay si soo dhiibay iyo weliba qoysaskooda kooxda ay kurdiyiintu hogaamiyaan ee xoogaga dimuqraadiyadda suuriya loo yaqaano ayaa sheegay inay weerar qaadi doonaan marka dadka rayidkaa laga soo daadgureeya halkaasi hase yeeshee saraakiisha xuquuqda aadan ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegaya inay dareensan yihiin in qiyaas ahaan laba boqol oo qoys ay ku harsan yihiin ee deegaankaasi
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a xarunta lagu xanaaneeya digaaga ee magaalada boorama ayaa bilowday tababaro ku saabsan xanaanada digaaga oo ay siinayso ardayda wax ka barata kuliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda camuud waryaheena haashim sheekh cumar good ayaa booqday xaruntaasi kadibna waraystay qaar ka mid a dhallinyarada tababarka qaadanaysa magacayga haddaan ku bilaabo cabdiraxmaan maxmed hadliyo waxaan ka socdaa jaamacadda camuud gaar ahaan kuliyadda beeraha iyo deegaanka tababarka halkan uu cabdiraxmaan khayr allah siiyo na siiyo waxaa ka mid a markii hore waxaan dhigan jirnay qeybta tiarigun baa nagu badnaa waxaa nagu yaraa baracticalka wuxuu naga caawiya markaa qeybtii baracticalka oo taasaa ugu muhiimsan markaa qeybta baracticalka muhiima had iyo jeer waayo shaqadii baa gacanta laga qabanaya markii hore waa laga sheekeynaya laakiin imka wixii baa toos baa loo gudagelaya markaasaad ogaanaysaa meesha inay shaqa taallo awalan magacay waxaa la dhahaa axmed saciid axmed waxaan ahay waxaan dhigtaa kuliyadda agriculture and environment departmentiga animal science halka waxaan u nimi practical almutaxid practical waxaan ugu sababay anigu waxaan ahay dad wax dhigta theory awal ku dhigta theory baan awal wixii ku haysanay laakiin maanta waxaan ka bilownay base annagoo wixii aan theoryga ku haysanay si practicala maanta u helnay oo ilaahay mahaddiisa dalkay hooyo annagoo joogna annagoo meelo dalal dibadda aan u aadin ilaahay mahaddiis bay noo noqotay maantana waxaan kasoo bilownay base haddana waxaan maraynaa meesha ugu sarraysay oo maanta waxaanu ku aamini karaa meel laakiin maalinta tiyori ku haysanay waxna kuma aamini karin marka aad iyo aad waxaan u mahad celinaynaa hantiilaha meesha cabdiraxmaan aad iyo aad buu mahadsan yahay ee sidoo noo garab qabtay waan u mahad celinaynaa adoo halkaad waxbarashada uga timid een, magaalada boorama anugu waxaan ahay gobolka bari waan ka imi khaasatan boosaaso ee halkan waxaan u soo aaday waxbarasho anigoo dhigtaa departmentiga animal science hore maad u aragtay meel lagu xanaanaynayo digaagan oo ay ku dhaqan yihiin horta markii ugu horreysay haddaan ka- haddaan ka sheekeeyo maalintii maadada la dhigay bolteriga waaba la yaabay waa anu bolterin hore maarag aad baan ula yaabay markaan maqlay magaca bolteri muxuu yahay ma dad ba- dhalinyaro badan baan weydiiyey muxuu jusay igu noqotay markaasaan mar dambaa laga sheegay wax la waa digaag laakiin meel digaag lagu dhaqanayo annaga haddii aan boosaaso joogno waxaan kaga keenaa yaman wuxuu nagu yimaadaa qiimo aad iyo aad u sarreeya Ee, insha allah waxa halka igu keentay inaan practical ku sameeyo inaan dalka iyo hooyaga iyo cilmigaan kasoo qaaday gobolka awdal taasaan jecla insha allah magacay waa cabdifataax maxamuud cabdilaahi oo ku magac dheer cabdifataax darwiish waxaan ka mid ahay ardayda kuliyadda beeraha iyo deegaanka gaar ahaan departmentiga animal science waxaan halkan u nimi aan muddo dhowr casho u joognay baratical annagoo wixii aanu tiyar ahaan u qaadanay een u rogno inaanu gacanta ka qabanno runtii waxaan u mahad celinaa marka koowaad cabdiraxmaan iyo weliba shaqaalaha goobtan oo aada noo gacan qabtay nana soo dhaweeyey wixii aanu tiyari ku haynana runtii wax badan oo aanu xaqiiqa aragnay wax badanna ay nooga kordheen een, digaaga een, hadday tahay xanaanayntiisii iyo cuntada habkii loo siinayey habkii een, magarasa beega loo arurinayey habkii loo daweynayey habkii cuntada iyo waqtiyada la kala siinayo marka runtii waxaan isleeyahay wax badan baad ka faa-idnay waqtigii intaanu muddada aan ku sugnayn wax badan oo kalena waa noo dhiman yihiin magacaygu waa xasan cabdi cabdulle oo ka yimid eh, magaalada beledweyne gobolka hiiraan Een, halkan waxaan u imaaday aqoon inaan cilmi halkan ka qaato een, ayaan u imaaday magaalada een, ma- eh, magaalada boorame waxaan dhigtaa jaamacadda camud university waxaana ka dhigtaa een, faculty of agriculture department of animal science Een, halkan aad maanta noogu soo booqatay waxaan ku joognaa practical waxaan noo aqbalay nin la yihahda cabdiraxmaan oo halkan iskale aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa Een, halkan waxaan joogi doonaa insha allah muddo bil ayaan fasaxayn maalmahan bishii waa sii gabagabo insha allah marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa walaalkiin cabdiraxmaan waxaan doonaynaa cilmi inaan ka faa'iidaysan insha allah magacaygu waa maxamed axmed xasan Een, waxaan dhigtaa kuliyadda beeraha iyo deegaanka jaamacadda camuud gaar ahaan departmentiga een, xanaanada xoolaha Een, runtii een, markaanu jaamacadda joognay waxyaalo badan baa lanoga sheekan jiray markaan dhigananay sabjeckan maxay ahayd bolteriga waxaa lano ohan jiray war afka laga jaraa waxaa lagu sameeyaa maxay ahayd waa laga bedelaa baasha intaa la qaadaa lagu shuba xerada een, faarad laakiin maanu arki jirin laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda waan aragnay wixiiba Een, waanu ka goynay afkii maxay ahayd beedkiisa sidii loo soo urinay waan baranay Een, raashinkii baan isagana barno noo dheer oo een, sidii laisku dardarayay awal formula baan kusoo saari jirnay laakiin formula markaan imika gacanteedaan ku samaynaa Een, gacanteedaan kusoo saarnaa runtii waxyaabo aad iyo aad badan baa nooga kordhay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya cabdiraxmaan een, mulkiilaha een, een, shirkaddan oo aad iyo aad nooga gacan qabtay runtii waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inaan anaguna aanu sii badino oonu baranno haddii ilaha idhaahdo oonu meelo badan furno haddii ilaha idhaahdo marka ayaa idin tusaa tababarka saaad u qaadanaysaan in qaabka cuntada layskugu darayo qaabka een, digaaga loo xanaanaynayo qaabka loo tallaalayo waxa ayaa idin tusaa Een, waxaa naga caawiya xagga marka aan joogno xaggan warshada ee lagu sameynaayo maxay ahaydey een, cuntada inamada jooga ayaa runtii aad iyo aad noo caawiyey oona tusa inta graam ay qaadanayso ee lagu shubaayo annagu tiyari baan ku haynay oo sheekan ku haynay laakiin iyagu iyagoo caadina tusayaan xagga maxay ahaydey een, daaweynta waxaa jira een, dictoor markuu dictoorku yimaado isagaa nooga warramaan noocay tahay een, dawada la- anagoo dawada tiyari baan ku haynaa marka iyaduna tusaya iyadoo sideed iyo dawadii ayaanu een, ku sameynaa magacaygu waa weliid abubakar maxamuud waxaan ka yimid muqdisho amad university ayaan dhigtaa department animal science aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa milkiilaha oo si gacan furan nagu soo dhaweeyey halkan sidaan waa wax tir aad tababar aan u qaadano si u wanaagsan
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ardayda wax ka barata kuliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda camuud oo baranaya sida digaaga loo xanaanayo waxay magaalada booramo ugu warameeyeen wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good markana dhegaystayaal dhinacii kaalmaha heesaha ayaanu ku wada nasan doonaa waa codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo weliba aamin afrik
Taageero makaa hela hagaagsaday baan ahe taageero makaa hela adooibatooyo wale wadigan isku kaytige adoo ibatooyo wale wadigan isku kaytige ayaan ayaan ayaad horta ii taqa ayaad ayaad ayaad horta ii taqan adoo ibatooyo wale wadigan isku kaytige adoo ibatooyo wale wadigan isku kaytige ayaan ayaan ayaad horta ii taqan ayaan ayaan ayaad horta ii taqan tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan ugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa
warkaagani turyada dibaxdu magaadhayo tocsanka mudaye warkaagani turyada dibaxdu magaadhayo tocsanka mudaye naftayda waxay la daqay balan talo talow la noqodee biliya toddobaad i dhowr naftayda waxay la daqay balan talo talow la noqodee biliya toddobaad i dhowr
weyn siduu tago sarbee baa tagu tusa weyn siduu tago sarbee baa lagu tusa hadalka waa adigu tidhe hadalka waa adigu tidhe tudhaad gacan maadisiin weyn siduu tago sarbee baa lagu tusa weyn siduu tago sarbee baa lagu tusa hadalka waa adigu tidhe hadalka waa adigu tidhe tudhaad gacal maadisiin
hadaad la tiimaada samiir tiradaa ku qabtayo taariikhtuma siidhine maxaad hadalka ugu tuman ugu tuman ugu tuman maxaad hadalka ugu tuman ugu tuman ugu tuman hadaad la tiimaada samiir tiradaa ku qabtiyo taariikhtuma siidhine maxaad hadalka ugu tuman ugu tuman ugu tuman maxaad hadalka ugu tuman ugu tuman ugu tuman
waa hagaag haddaad la timaado samir taariikhdan ku qabtiyo waxa way tidhi maxaan ku idhaha maxaa hadalka ugu tuman een waa codadka fanaaniintan idhahda dhegeystayaal amin afriik iyo weliba cawaale aadan dabcan heesta waxaa hore u qaaday faduu ducaale iyo weliba fu'aad ilkacse mar kale ayaadin leenahay dhammaantiin badda hurwacan oo wanaagsan shaqala-aanta ayaa la sheegaya inay dhibaato xoogle ku hayso dhallinyarada soomaalida waxaanay sababtaa in qaarkood ay dalal kale u tahriibaan si ay nolol wanaagsan ugu helaan hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro dalka gudihiisa ka abuuro xirfado ganacsi dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah axmed cali xaashi oo ku magac dheer hurey kaas oo magaalada gaalkacyo ka hirgeliya xarun lagu iibiyo dharka lasoo isticmaalay ee loo yaqaano hurdheyrka waryahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa booqday goobta uu ninkaa dhallinyaradii ganacsiga ka sameeyey islamarkaana waraysigan ka qaaday walaal waxaan ii sheegay gadaa dharka hurdheyda oo aada u qiimo jaban anigoo hadda ka hor tusaale camal hadda ka hor meeshaan imid oo ka tusaale qaatay inaan laga helin dharka hurdheyda aada u qiimo jaban maadaama dadku ay dan yar yihiin waxaan u arkay inay u baahan yihiin dhar aada u qiimo jaban maadaama ay dadku dhagaxle ay yihiin dad muruqsa maala oo guryahooda maarata noloshu ay aada isaga yar tahay waxaan u fakeray waxaan ka keenaa dharkan ii sheegay hargeysa ii sheegay anoo keena oo gada qiimo aada u yar oo laba doolar ilaa laba doolar iyo bar ah dadkuna aada ay u qaataan oo ay isticmaalkiisa ay isticmaalaan haddana maaragtay dadku aada ay igu barteen waxaanan ka keenaa hargeyso axmed marka aad dharkan keentid dadka ugu badan ee kaa iibsada ma dhalinyarada ma dadka waaweyn waa kuwe walaal adigu haddaba waxaad og tahay magaalada gaalkacyo dadkeeda aad bay u tabaryar yihiin maadaama ay boqolkiiba sagaashan ay tahay toban waxa wax haystaa inta ugu badan waxay tabartooda way yartahay noloshooda hadday soo saaraan bay aad waxay u tahay si qiimo le marka waxaan u fakeray dad dhar qiimo yar oo ayagana aan wax u dhibin maaragtay jeebkoodana ay ka gataan inaan u keeno dharkaan sidaasaan ku fakeray sidaasaana ku keena meesha dadka ugu badan marka ay wax kaa iibsadaan dadka ugu badan waa dadka ugu tabarista yar dadka meesha gaalkac magaalada gaalkacyo oo dhallinyarada isku jir weeye dhallinyaro iyo dadka waaweynba
dharkan waa dharka celiska ah ee saraawiil iyo shaatiyaal iyo noocyo kale isugu jiraan ee jaakadaha dhallinyarada iyo dharka inta badan marka hargeysa iyo halkee kaloo kaaga yimaadaan iyo magaalada xamar muqdisho iyadoo dadku ay yani dharkaas oo jaakadaha iyo ay yihiin saraawiilsha iyo shaatiyaasha saas ayna dadka danta yar aan uga gado waxaan u arkaa inay maarata dad dhar aada u soconayo magaalada gaalkacyo ay u baahan tahay inay tahay axmed waxaa lagugu magac daray dharka aad iiminaysid axmed hudhey bal sababta ay magacaasi uu kugu baxay walaal dadka oon hore u baran meesha oo dharka aan aqoon baa yani dharkii hudheyda intaan baraya hudhey ugu dhejiyey axmed hudhey uga bixiyey
axmed aadaa maasanta waxaan kala rabaa inaan ku weydiiyo gaalkacyo markaa timid qiimeynaad samaysay waxaad aragtay baahi dharka ah inay jirto walaal ha hadda ka hor mar laga joogo aduu afar sano mase shan sana imid waxaan arkay in dharka cusub aada ay dadku aysan u gadan karin oo aad ay tabaryar yihiin waxaan goobay meel laga helay howdheyda markaan goobayna waan ka waayey markaan ka waayena waxaan ku fakeray shan sano kadib bacdeen inaan mar aan dib ugu soo noqdo gaalkacyo oon abuuro howdheydaas howdheydana markii ugu horreysay laba bundoodo camal baan ka soo qaaday markaan ku jirno dadku aad bay iga qaateen saas la aligeeda marka ku keenay meeshaan gaalkacyo markii kow aad bilaabaysay waxaad ka bilowday xarun banaanka ah hadda laakiin waxaad furatay meherad hadda meherad baan deganahaa banaanka wari jira lakiin hadda meherad baan qol baan u karisto aan degana
deegaano kale oo xiriir ala leedahay oo dharkan lagaaga qaado ma jiraan aad iyo aad walaala ilaa sida galinsoor oo kale iyo hobyo oo kale iyo ii sheega muxuuaha xardheer oo kale magaalo badan buu iga aadaya dharka loo bixiyaa dadku oo laga dalbadahaa
adigu ganacsi kale ma ku leedahay meelahaas
dad oo dad oo ayagu ka shaqaysta unbaa iga qaado bundood ahaan iga qaada marka waxa weeye dadku waa inay gadgadaan sidoo kala noqdaan oo laana noqdaan ba isku dayayaan
axmed waa markii ugu horreysay oo dhar hudheeya loo fura meherad maxaad dareemaysaa wallaahi aad iyo aad niyo nolosheenna aada uga helnaa maadaama hadda aan dadkana barayno dadkiina ay alxamdulilah le ilaa wadaan noo keenay saas laaligeed baan ku wadaa ma garad badi dhallinyaraha gobolkan ku nool dhalinyaradu aad ma kaaga adeegtaan aad iyo aad aad iyo aad baan kuri kuwaa toban toban surwaal iyo shan surwaal iyo toban shaati iyo jaakada intaba isku qaadanaya haddaysan ka adeegin meesha meheradu kamama socoteen oo maaragtay dib baa uga noqon laha sooma dhalinyarada marka aad baan ugu tiirsanaya saaxib haddana kadib yani inaan u dadaal u badiyo oon u keenaan isku dayahaya saa'id oo maaratay baahidooda aan ku daboolo dadku gobolkan dharka cusub bay aada u iibsan jireen kolkii hore markay arkeen dharkan celiska ah ee huudheyda ah sidee u arkeen niyo waxaa maqlahaya kuwa oo meherada waaweyn haysto ole ilaahw naga wad ninkaan laakiin hadda an waxaan arkaa dadka tabarta yar inay ku nool yihiin oo dadka ay dadka u nugul yihiin oo maaragtay meherada ay aada ugu xirayiin oo ka qaataan wixii ay u baahan yihiin haddana waa wadi doonaa ilaa aan maaragtay intii ay noqoto ilaahay maarata galax igu nooleeya ma garata
dadka danyartaa sida aad sheegtay inta badan iyagu wax kaa iibsada qiimo jaban baana uga iibisaa iyagu dareen ceynkee ah markii ay ku yimaadaan ayaad wax ula saairtaa aad iyo aad niyo aad iyo aad bay igu mahad celinayeen labada nookeka noo keenay leeyihiin aad bayna igu mahad celiyaan dareenkoodana waxaan qiimo yar makasi mar laba doolar mar hal doolar mar marba si baan uga gadaa ma garad ugu dambeyntii bulshada deegaanka iyo dhallinyarada kale iyo dadka maxaad ugu baaqilay waxaan ugu baaqilaa inay horumar sameeyaan dadku ay actiifad oo horumar ay dalka u wada dadka u wada keenaan dadku dalka gobolka waa iska tabar yaryahay dhinac kastuu ka tabar liitaa wadanka hadda wax u badanna waa ciidan iyo dad dhagax jabiya dadka waxaan leeyahay meherada ganacsiga ha badiyeen oo dadka ha u dadaaleen bulshada weli ha loo keeno waxyaabaha waxyaalaha aadka horqiiska u ah oo dadka maarata danyarta ay ka bixi karaan
kaasi waxau ahaa axmed cali xaashi oo ku magac dheer huudhey oo magaalada gaalkacyo ugu warramayay cabdiwaaxid macalin isxaaq halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan nuur bukhaari oo inala soctiye
laba ciyaar ayaa xala dhacay midna waxay dhex martay bayer munik oo ka dhisan jarmalka iyo liverpool oo ka dhisan dalkaasi ingiriiska ciyaarta kalena waxay dhex martay kooxaha barcelona iyo leon haddii aan ku hormarno tii dhex martay bayer munik iyo liverpool oo ka dhacday magaalada liverpool waxay ku dhammaatay barbardhac goola la-aan ah waxaana dabcan taasi faa'iida ku qabta kooxda bayer munik oo haddii gurigeeda la tago laga yaaba inay ku badaso inkastoo koox kasta ay gurigeeda u wanaagsan tahay inay ku badaso dhanka kalena waxaa la leeyahay liverpool ayaa iyana rajo fiican leh maadaama aanan wax gool ah loogaga dhalinin garoonkeeda maadaama tartankan uu yahay tartan lagu xisaabtamo marka la gaaro wareegiga lix iyo tobanka iyo wixii ka dambeeya dhinaca goolasha marka labada kooxoodba waa ay wanaagsanayeen inkastoo bayer munik ay wanaagsanay qaybtii hore qaybta dambena liverpool ay weerartantay laakiin waxaa ugu dambeyntii aada isu difaacday oo difaac wanaagsan kusoo bandhigtay kooxda bayer munik oo aada u ciyaartay is-aragga dambena wuxuu dhici doonaa saddex iyo tobanka bisha maarg waxaana uu ka dhici doonaa garoonka allianc arena ee kooxda bayer munik barcelona leon ciyaartaasina waxay ahayd ciyaar xiise leh dad badan ma filayn in leon ay barbaro goola la-aan ah gelin doonto barcelona hase yeeshee sidaasi ayaa dhacday sidaas si lamid ah ciyaartii aan hadda ka sheekeynay ee bayer munik iyo liverpool ayay natiijada kasoo baxdana noqotay tii xalay barcelona iyo leon oo iyana eber iyo eber ayay ku dhammaatay laakiin barcelona shan iyo labaatan shuud ayay ku ganeen goolhayaha kooxda leon midkoodna gool ma noqon marka waa dadaaleen fursado badan ayaana soo maray weeraryahanadooda messi suarez iyo cotinio oo dhammaantoodba ku wanaagsanaa dhanka gooldhalinta waxay mari waayeen goolhayaha leon antony lopes sidoo kale goolhayaha barcelona mag andre ayaa isna kubado wanaagsan ka badbaadiyey ciyaartooyda kooxdaasi leon caawana laba kulan ayaa dhici doona kooxda juventus ee dalka talyaaniga waxa ay la dheeli doontaa kooxda atletic madrid ee ka dhisan dalkaasi spain waxaana ciyaartaasi ka dhici doontaa magaalada madrid oo juventus xaggaas ayay marti ku noqon doontaa waa laba koox oo waaweyn inkastoo yuve ay dhisan tahay oo ay wadato laacibiin waaweyn sida ronaldo ciyaarta kalena waxay dhex mari doontaa shaalka oo jarmal ah iyo manchester city oo ka dhisan dalkaas ingiriiska
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinaya wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha markana aynu ku wada nasanno codka ah fanaanka maxamed siciid cabdi b k iyo weliba nolosho cusub soo dhowe
yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeediie xusuusku casuumane cidadaa wehel moodaysaa moodaysay cidadan wehel moodaysaa haaban waxaan kugu idhiye haaban ilmada ceshobaan ku idhi tanaaculay baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi caban waxaan kugu idhiye caban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee yahay calwaaha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafka ceshaday guddoon way tagtee ilow way tagtee guddoon way tagtee ilow yahay calwaaha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafka ceshaday guddoon way tagtee ilow way tagtee guddoon way tagtee ilow kacugo waxaan kugu idhi kacugo gayanka calma baan ku idhi
heeskaasi nolosha cusub soo dhowe iyo codka fanaanka maxamed b k ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulasi dambe waxaan leenahay sidaas iyo
nabadgelyo waxaan kugu idhiye kacugo gayaanka gayaanka gayaanka gayaanka calma baan ku idhi cidaad qalbigaan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu